Maamulka degmada Cadaado ayaa in ka badan todobaatan qoys oo xoolo dhaqato ah gaarsiiyay agabka biyaha lagu kaydsado. Munaasabadda waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka socday Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Galmudug iyo hay'adda FAO oo agabkan ka caawisay dadka reer miyiga ah. Cabdiraxmaan Axmed Xirsi, Xogeyaha Dowladda Hoose ee Maamulka Cadaado, ayaa ka warbixiyay agabkan.
sidaa sheegtay waxaa shalay degmada cadaada laga qaybiyey toddobaatan baag oo loogu talagala dadka xoolo dhaqatada ah ee reer miyiga oo baagaas asalkooda waxaa bixinaysa hay-adda faw laakiin waxaa soo marsiisay wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda galmudug maamulka degmada ayna ku wareejiyeen si marka saddexdaas qayb maamulka degmada wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay'adda faw goobjoog haayana lagu gaarsiiyo dadka loogu talagala ilaa sideed tuulo oo hostelka degmada cadaada dadka degana loo loo qaybiyey qolaba waxun baa la siiyey toban shan sideed intii laga gaari karay marka sagaal tuulo oo hoos tagta degmada cadaada la siiyey annaga ka maamul ahaan hadda waa dareemi kartiin deegaan kasta waxay leeyihiin guddi iyo guddoon in loo soo bandhigay tuulo kasta ma sheegno waxaan dadka ugu baahida badan u mudan oo aan haysan ayagoo baraagna lahayn baagna lahayn si u kala dari u kala baahi badan yihiin keena dadkii naloo keenaan siino ay soo qoreen dadka tuulooyinkooda gudigooda isla socda si guud talada toddobaatan qoys waaye oo de waxaa helay oo degmada caada inta hoosegtaa degmooyin kaloo galmudugna waa laga bixiyey annagu hadda xalanada xoolaha noo keentay laakiin waxaa iyadana ku wareejisay oo kala shaqeynaysa iyada iyo mashaariic kaleba hay-adda faw